bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo labiyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ghaswatu xunayn bogga saddex boqol lix iyo konton inna fatxa maka dhab ahaantii maka furashadeedii oo gacanta muslimiinta ay soo gashay fatxigaasi jaa-a wuu yimid caqiba darbatin darbad dharbaaxyo howlgal intaba waa la dhihi karaa ilaan darbaddu wax walbay gashaaye kubad la darbiyana way noqotaa gacan ruux la dharbaaxyo way noqotaa howlgalna way noqotaa oo darba qaasima la yidhaah jaa-a wuu yimid caqiba darbatin howlgal dabadi ayuu yimid darbadaasi howlgalkaasoo khaatifatin ilbiriqsi oo kale ah marka loo eego xilliga loogu talagalay magaalo noocaas oo kale ah in la qabto waxay ahayd wax ilbiriqsi oo kale ah arrintaasoo shadaha ay la amakaageen oo afka ay la kala qaadeen ama kaag afkala qaad baa la yidhaha afkala qaad iyo ama kaag la wareersadeen na waa la dhihi karaa kulli waa isku wada mid waa wax maskaxdaadii waxaan maskaxdaada gelaynin wax maskaxdaba aan gelaynin oo kale oo ood la wareerto wey oo shadaha ay la amakaageen oo afkalaqaad ku noqotay lahaa iyada alcarabu carabtu maxaa jira quraysh baa sidaa lagu qabsan lahaa maka magaaladii maka ee caasimadda ahayd carabta oo dhan u ahayd unbaa dhaqsaha lagu qabsan isaga oo ay nimankiina isdhiibi arrintaasi waxay noqotay arrin lala ama kaaga ayay noqotay wa buuqidat waxaa lagu soo kadiyey oo si lama filaanuhu loo soo galay alqabaa'il almujaawira qabiiladii qabaa'ilkii carbeed ee la deriska ahaa ma la ologga ahaa maka waxaa lagu soo kadiyey bil amri alwaaqici arrintan dhacday uun arrin dhacday uun ayna waxba kasii ogeyn bil amri arrintan alwaaqici ee hadda dhacday ee jirta ee taagan alladii arrintaasoo lam yakun uusan ahayn yumkinu mid ay suurtagal u tahay qabaa'ilkaas lahaa qabaa'ilka ay suurtagal u tahay an tadfacahu inay arrintaa iska celiso ama iska caabido ama iska moosto walidaalika sidaa daraaddeed lam tamtanic ma diidin can ilistislaami in la isdhiibo in la isdhiibo oo la hogaansamo oo islaamka loo hogaansamo ma aysan diidin ilaa bacdu alqabaa'ili qabiilooyinka qaarkood maahne qabiilooyinkii asharisati ee bahallada ahaa dagaalyahanimada ayaa laga wadaa shariska bahal sharis waxaa la yidhaha wixii bahal ah alqawiyati ee xoogga badnayd almutaqadrisati ee isqurmunaysa ee kibirka badnayd kuwaa maahane intii kale oo dhani intii yaryarkahayd masaakiintao dhan way isdhiibeen laakiin qabaa'il uun wax isbidayay yaa arrintii yay ka daadegi weyday wa fii muqadimatiha qabaa'ilkaas isla weynaa waxaa ka mid ah oo madax ka ahaa butuunun lafo ama jilbiyo oo hawaasin wa thaqiif labadaas qabiil taqiif weligeed waxay soo arki jirtay qabiilada labaad ee maka quraysh ku xigta maxaa jira waxay lahaayeen magaalada labaad ee jasiira alcarabiya ku taalla xagga ahamiyada oo daaif ah daaif ayay lahaayeen marka waagii xataa badhahayaba qur-aanku ka xikaayoonayo lowlaa unzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim maxaa qur-aanka loogu soo dejin waayey nin weyn oo magac leh oo labadan qaryo midkooda maka iyo daacif weyn marka thaqiif oo reer daacifa waxay ka mid ahayn qabaa'ilkii isla weynaa oo ay u cunami weyday dhaqsaha isu dhiibtay quraysh ay isu dhiibtay oo iyagu diiday inay isdhiibaan ama ay u hoggaansamaan islaamka wa fii muqadimatiha qabaa'ilka waaweyn ee bahallada ee dagaalyahanka ee waaweyn ee isla weyn waxaa ugu horeeyey butuunu hawaasin wa thaqiif waijtamacat waxaa ku biirtay ilayha hawaasin iyo thaqiif waxaa ku biiray qabiil kaloo layidhaha nasrun wa jusham wa sacd bnu bakr wa naasun min bani hilaal wa kullahaa intaasina min qays caylaan iyo isku yihi marka quraysh hadday isdhiibtay qays caylaan isdhiibi maysaa layidhi oo intaasoo qabiil ka kooban oo ay ku jirto thaqiif oo quraysh la tartami jirtay ra-ad waxay u aragtay haadihi lbutuunu lafahan ama jilbiyadani waxay u arkeen min nafsihaa nafteeda cizan isla weynaan iyo wa anafatan iyo kibir iyo santaag yaa waxay isu aragtay an tuqaabila inay soo dhoweyso uun inta qaabila inay kala hortagto haada alintisaara guushan intaan la eg bilkhuduuci isdhiibid iyo uun hogasho ay khuduucdo inay kala hortagto yaa waxay isu aragtay arrintaasi arrin u cunantay inaysan ahayn fajtamacat intaasoo qabiil nimankii qays caylaan la dhihi jiray oo dhani ijtamacat way isu tageen waxayna u tageen ay madax ka dhigteen nin layidhaha maalik ibni cawf annasri oo qabaa'ilka nasri ka mid a ninkaasoo ninkaasaa la yidhi adiga yaa abbaanduulaha iyaga ah quraysh waan iska celinayna waan iska celinaynaa islaamka iyagaaba waxay go-aansadeen inay soo weeraraan wa qararat intaasoo qabiili waxay go-osteen almasiira inay u socdaan ilaa xarbi almuslimiina muslimiinta la dagaalankooda marka khalfiyada dagaalka iyo dagaalku siduu ku yimid waa sidaas iyo qolyaha hawaasin baa la yidhaahdaa laakiin marmarka qaarkood kubaha qaarkood baa dhahay hawaasin laakiin sax maaha waa qaswatu xunayn siduu qur-aanku ku magacaabay ayay sax ku tahay maxaa jira hawaasin waxay ahayd uun laf ka mid a dadkii kasoo qeyb galay waxaa ugu xoog badnaa thaqiif baa ugu xoog badnayd inkastoo hogaamiyaha abbaanduuluhu ahaa nin reer nasara ninka la dhaha maalik bnu cawf masiirul caduwi cadowga oo soo dhaqaaqay oo soo ambabaxay iyo wa nasuuluhu degitaankiisa uu degay ciidankii uu fadhiisin ka dhigtay awdaas meel awdaas la yidhaah meel awdaas la yidhaah yay soo degeen iyagaaba weerarka iyagaa soo qaaday marka yaa gardaraa la isweydiin maayo marka aan arki doonno khaswada dhammaadkeeda xoolihii ugu badnaa ee abid qanimo loo qeybsado in halkan laga helay yaan la isweydiinin maxaa loo qaybsaday maxaa jira daalimiin bahan iyagaa soo weerartanmay iyaga maaragtay wixii dagaal ku dhintay maahana intii kaleo dhan waaba loo sii daayey waanaan arki doonaa xataa rasuulku muddo dheer muddo dheer yuusan xoolahooda qaybinin muddo dheer hadda yuu sugayey oo xoolaha la ilaalinaya intaana wuxuu ula jeeday bal inay yimaadiin intay isqoomameeyaan iyagoo erga ah oo maaragtay muslimaya oo muslimiina inay yimaadiin si xoolahooda loogu celiyo iyo dadkooda waxooda dhan loo siiyo maxaa jira in dad la barakiciyo oo ay dadkii barakacaan maaragtay hadafkiisa ma ahayn iyo ujeedadiisa midna walamaa markii ajmaca uu soo ururiyey walamaa markii ajmaca uu go-aansaday dheh alqaa'id alcaam abbaanduulihii sare oo intaasi ay wada lahaayeen intaasoo qabiil aan soo sheegnay oo butuun qays caylaan ah soo bahaysteen reerkaasi oo la dhihi jiray maalik ibni cawf nasri maalik ibni cawf markuu go-aansaday almasiira in la socdo oo loo soo dhaqaaqo war iyo hindisi iyo ma ah ilaa xarbi almuslimiina muslimiinta la dagaalankooda saaqa wuxuu horu soo kaxaystay macannaasi raggii dagaalamayey ee dagaalka raggii dagaalamayay wuxuu soo raaciyey wuu soo kaxeeyey amwaalahum waxay hanti lahaayeen wa nisaa'ahum iyo dumarkoodii xaasaskoodii wa abnaa'ahum iyo ubadkoodii wax laga soo tegayba ma leh haddii laga reebo reer daacif oo iyagu magaaladooda iska joogay iyagu magaalay lahayn laakiin intii miyiga ahayd xoolo waxay lahaayeen mood iyo nool dadkii haweenkii iyo carruurtii intiiba uu soo kaxay fasaara wuu socday xataa nazala biawtaas meel waadi ama dooxo awtaas la yidhaha ilaa uu halkaas ka dego ama uu ku furto ciidamadiisa uu dhigo uu halkaas ka dhigto fadhiisin wahuwa awtaaskaasi waadin waa dooxo oo fii daari hawaasin qabiilka reer hawaasin la yidhaahdo guryahooda ku yaala bilqurbi meel u dhow min xunaynin meesha xunayn la yidhaha laakiin hase ahaatee waadi awtaas waadiga ama dooxada awtaas waa keyra waadi xunayn labay kale yihiinuun xunaynna muxuu yahay wa xunaynun xunayn waadin waa dooxo oo ilaa janbi dilmajaaz meesha dalmajaaz la yidhaahdo oo suuqa lagu qaban jiray meelaha wax lagu kala gato ee meelaha lagu gabyo marka oo ashirul xurumka lagu qaban jiray carabta iyadiyo suuq cukaad iyo dilmajaaz halkaasay dhinaca ku haysaa beynahu isaga oo waadi xunayn iyo wa beyna makata maka waxaa udhexaysaba uun bidcata cashara miilan dhowr iyo toban mayl bes baa udhexaysa oo min jihati carafaad xagga carafaad oo xagga bari ah halkaas ayuu wuxuu soo ururiyey wax ilaahay ogyaho ciidana ciwaan kale mujaribu lxuruubi ninkii rugcadaagii dagaalada rugcadaagii dagaalada ku soo gaboobay oo yuqallidu khalad ka soo qaadaya oo xakmo jiraan ra'ya alqaa'idi abbaanduulahan oo maalik bin cawfa ra'yigan uu keenay oo raggii dagaalamayay in lasoo raaciyo caruurtoodii iyo haweenkoodii iyo maalkoodiiba si ayna u cararin arrintaa waxaa gaashaanka ku dhuftay oo qalad ku tilmaamay inin rugcadaa ah oo isku reer yihiin oo la yidhaahdo durayd ibnu simma la yidhaahdo mujaribu lxuruubi rugcadaagii dagaalada oo yuqallidu yuqallitu khalad iyo khalad inagu khalad baan idhahnaa khalad af carabi ma laakiin khalad waaye af carabi baan ka soo qaadanay ereygaas marka la eego jiridiisa marka la eego af carabi khalad baynu idhahnaa marka khalad ma aha khalad wax kale wax la isku khalkhalday af carabiga saxda ah laba shay oo laisku daray iyo ka badan baa khalad la yidhaha wax la isku khalda oo laakiin waa khalad ay waa khalad markaasaan dhehnay yuqallidu khalad ka soo qaadaya ra'ya alqaa'idi abbaanduulihii ra'yigiisi qisadana aan aragnayo siday u dhacday walamaa markii nasala uu degay uu dejiyey ninka la yidhaahdo ninka la yidhaha maalik ibni cawf biawtaas ijtamaca ilayhi waxaa u soo ururay oo u yimid annaasu dadkii wa fiihim dadkaa u yimid waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo durayd ibnu simma wa huwa duraydkaasi shaykhun kabiir waa nin oday ah oo laysa fiihi aynan maanta ku jirin wax tabar ah ilaa ra'yuhu ra'yigiisa maahne ra'yi talo ayuu hayaa talo ayuu hayaa talo waa yeel iyo macrifatuha aqoontiisa qutada dheer bilxarbi dagaalka uu leeyahay wa kaana wuxuuna ahaan jiray shaykhan nin oday ahoo shujaacan oo geesi ah mujariban oo rugcadaad dagaal ah qaala dureyd wuxuu yidhi marka ninkaas intaasoo tilmaama leh waanu indhalaayahay waxba ma kala arko bi ayi waadin antum dooxadeed joogtaan ii sheega bal qaaluu waxay dhaheen biawtaas meesha awtaas la yidhaha baan joogno qaala wuxuu yidhi marka nicma majaalu lkhayli goob ay farda ku dagaalamaan meeshii ugu fiicnayd dheh buu yidhi haddase awtaas maaha nicma majaalu lkhayli fardo meel ay ka gulfaan oo ay ku dagaalamaan meeshii ugu fiicnayd dheh maxaa jira buu yidhi laa xasanun meel kore oo buuro a maaha meel kore ma aha oo farduhu ayna fuuli karayn darasun oo jagaaga ahoo dhagxaan badan girgir ah dhagxaan badan darasun dhagxaan ah meel intay buur tahay dhagaxna badan faraska way dhibaysaa walaa sahlun dooxana ma aha oo dahisun bacaada oo lugta ay u gelayso qoobka qoobkii faraska uusan ciid dabagelin aanusan kala soo bixi karayn dahisin oo bacaad ah na ma ah meeshii markuu s saa u ammaanay buu wuxuu yidhi haddana maali maxaa igu dhacayoo maxaa jira war maxaa jira wey maali maxaa jira oo asmacu aanu maqlayaa ruqaa albaciiri geela ololkiisa geelu markuu codkiisa waxaa la yidhaahdaa codka geela ruqaa baa la yidhaha inaguna hadee waxaan idhaha olol baan idhaha waxyaalahaynu si fiican u naqaan bay ka mid tahay wa nuhaaqa alxamiiri dameerka cidooda dameerkiina wiciye baan idhahna wa bukaa asabiy iyo dhallaanka oohintooda wa huqaa ashaai iyo adhiga cidiisa aiga cibaynu dhaha aigi wuciyey adhigi wuu ciyey lo-du way ciday geeli wuu ciyey saan baynu dhahnaa laakiin carabta way usii wada kala duwan yihin iyagaa meesha inooga horeeya qaalu waxay dhaheen saaqa maalikun maalig wuxuu soo kaxeeyey ibnu cawf maca annaasi dadka naaska waxaa hadda laga wadaa rag dagaalamayee nisaa'ahum dumarkoodii wa amwaalahum hantidoodii xoolahoodii wa abnaa'ahum iyo ubadkoodii intaba gabadho iyo wiilal hadda gabdho laga wiilal lagama wado oo keliya fa dacaa maalikan maali buu yidhi waryaa maalik buu yidhi wa sa'alahu wuxuu weydiiyey camaa xamalahu calaa daalika arrintaa uu sameeyey waxaa ku qaaday maxaa kugu wacan buu yidhi maxaad saa u yeeshay faqaala maalik wuxuu yidhi aradtu waxaan doonay buu yidhi an ajcala inaan yeelo khalfa kulli rajulin nin kasta oo maanta gaashaanqaada nin kasta oo gaashaanqaadahoo maanta dagaalamaya waxaan doonay buu yidhi inaan yeelo khalfahu nin gadaashiisa ahlahu xaaskiisii marka ehelkii marka waxaa iskula jira xaaskii carruurtii iyo wa maalahu maalkiisa inaan yeelo liyuqaatila si u dagaalama canhum kuwan si u difaaco usan u cararin fa qaala wuxuu ihi raacii da'nin adhi jir baa tahay walla aan ku dhaartee haba yaraatee wax aad garanayso ma jiro raacii da'nin adhi jir baa tahay wahal yaruddu lmunhazima nin jabay oo fuuftaamay oo cararay miyuu soo celiyaa shay-un waxbaba wax soo celinaya male wuxuu arkiba male xataa miyir malu yidhi miyir ninku markuu fuuftaamo qofku markuu fuuftaamo cabsado miyir male waxna ma arko ilmaa meeshan jooga iyo caruur baa joogtay midna dhehi maayo war aan kuu sheegay innaha wuxuu yidhi arrintu oo guusha ah innaha sheekadu waxay tahay wuri dagaal marka laga hadlayo qisada waaye alxaalu washani baa waagii hore la dhihi jiray laakiin alxaalu washanu hadda maxay dadku ka garanayaan inaha alxaalu washanu yani arrinta meesha taallo waxa weeye ee laga hadlayo saas wey arrinta meesha taallo waxa weeye in kaanad haddii ay tahay guushu laka adiga hadaad adiga guusha hesho oo aada gacan sarrayso lam yanfacaka wax wax kuu tari ma jiro ilaa rajulun nin oo bisayfihi sayftiisa wata wa rumxi faraskiisa iyo warankiisa maana adigu nin dagaalamaya oo hubkiisa wata oo keliya ayaa ku anfici haddaad guud hesho wa in kaanat haddii ay hato marka dagaal ileen layskuma ho inaad markasta guulanaysay calayka adiga hadday adiga kula rogmanto oo lagaa adkaadana wa in kaanat calayka haddii lagaa adkaado weeye markan fudixta fii ahlika wa maalika fudixta fadeexad aan weligeed hadhaynin iyo ciil yaa kugu dhacaya aan weligeed kaa hadhaynin fii ahlika wa maalika maxaa jiro adun carari hantidaadii iyo ubadkaagii iyo haweenkaagiina nimanka aad sayseen unbaa la wareegay uma markaa kadib sa'ala wuxuu weydiiyey waxaa weydiinaya weli duraydkii can bacdi albutuuni bal qabaailkiina iga warran bui qabaailka kula socda ii sheeg say kale yihiin ilan qabaailku kala yaqaanaa sida loo kala degaansan yahay iyo sida kale iyo war ru'asaa'i iyo kuwa madaxda u ah uma markaa kadib wuxuu yihi qaala wuxuu yihi odaygii ahaa durayd yaa maaliku maaligow innaka adigu lam tasnac ma aadan samaynin buui lam tasnac ma aadan samaynin bitaqdiimi baydati hawaasin labada hawaasin bay isku ahaayeen ama qabaa-ilka badankooda kor hawaasinka ahyd waxa suurowdaba waxa suurowda eg tahay sheekhu musir saxa inoogumu sheegine wuxuu inay yihiin ba hawaasin iyo thaqiifu marka nasr iyo jushum iyo sacd ibn bakr waxaasoo ay ay hawaasin ka tirsiyen ama in kuwan kani in yaryarun yihiin laakiin isagu hadee waa nin nasri ah hawaasin marka hawaasinta halkaasuu hawaasin bay soo wada hosgelayaan kuwani wuxuu hi innaka adigu lam tasnac wax faa-iida leh ma aadan samaynin weeye wax waxba maadan samaynin caqliga caqligal ah bitaqdiimi baydati hawaasin ree hawaasin hawaasin oo qabiilkooda oo dhan xeradoodii xera marka la yidhaahdo xerada waxaa ku jira dad iyo duunyo ayaa ku jira xero marka laleeyahay intaasaa loo jeedaa dad iyo duunyaba waa dad wax ka hadhaya aysan jirin dadkoodiina wuu joogaa meesha wax la waxay duunyo haysteenna way jiraan maxaa jira dadka iyo duunyadu ma kala ma kala dhacaanoo hadduu dadku uu wax ka hadho duunyadiina ay wax ka jiraan dadkii dee si unbay u noolaanayaan hadday dadka duunyadu dhaafto waxa weeye way dagaagi way kala cararayaan sidaa daraaddeed soomaalidii hore markay dagaalami jirtay waxaa la dhihi jiray uun geela marka la isku qaado wargeelii ma la dhiciyey mise waa la qaaday taasunbaa muhiima intii dhimatay waxba lama tirinayo marka xerada wuxuu ka wadaa dadkii iyo dunyadiiba uu soo wada kaxeeyey dee saaxadii ama baydadii waa saas innaka adigu wuxuu ihi lam tasnac wax caqligal maadan samaynin bitaqdiimi baydati hawaasin hawaasin xeradiisii wixii ku jiray oo dad iyo dunyo ahaa inaad hor dhigtay inaad hor dhigtay ilaa nuxuuri lkhayli fardaha dhuuntooda markaad dhigtay shay an wax micnala maadan samaynin haddaad wax kale iga diiday wuyidhi marka oo dadka aadan celinayn bal waxaad yeeshaa meeshaan dadka ka rar meeshaan meeshaan fardooley hadday timaado cagtaa laydin marinaya idina fardo fiican ma haysataan waxaad yeeshaa buu ihi irfachum dadka saar waxaad saartaa ood ay fantaan ilaa mumtanaci bilaadihim dhulkooda way yaqaaniine dhulkooda meelaha lamagalaanka ahee la fuulo ee lagu dhuunta halkaa gee buuhi dadka wa calyaai qowmihim iyo qoomkeedu meeshu meeshuu degi jiray dhulkiisa sare halkaa gee buuhi dadka bal xoolaha iyo haweenka iyo caruurta halkaa gee uma markaa kadib alqi subaata wixii rageeda haysato ee dagaalyahana waxaad saartaa calaa mutuuni lkhayli fardaha guudkooda saar maxaa jira saa markaad yeesha fa in kaanad hadday ahaato guushii laka adiga guushu hadday adiga kuu sugnaato laxiqa bika waxaa ku soo gaari doona man waraa'aka inta kaa dambaysa waxay kuu noqon doonaan gurmad ama birmad bay kuu noqon doonaan wain kaanat calayka hadday arrintu ahaato adiga lagaa adkaado ay kugu wareegto oo lagaa adkaado wain kaanad hadday ahaato guushu calayka adiga korkaada ahaato oo lagaa guulaystana alfaaka daaka arrintaasaa ku soo gaadhaysa alfaaka daaka daalika dheh alfaaka waxaa ku soo gaadhaya daaka jabkaasaa ku soo gaadhaya jabkaas yaa ku soo gaadhaya ila wain kaanad calayka haddii lagu jabiyo weeye wain kaanad calayka haddii lagu jabiyo wain kaanad hadday ahaato calayka korkaaga hadday ahaato maxaa ahaan haddii lagu jabiyo miti horan maxad wain kaanad laka hadday adiga kuu sugnaato guushu alfaaka daalika dadkaas maya jabkaasaa ku soo gaadhaya waqad axrajta adigoo xero gashaday aan la aamin ah ahlaka dadkaagii marastaadii iyo maalka maalka maqsaladaasuu soo jeediyey walaakinahaa saate maalikan maalik bni cawf ninkii la dhihi jiray oo alqaa'id alcaam abbaanduulaha sariihi wuxuu rafada uu ku gacan saydhay oo gaashaanku ku dhuftay haada dalaba codsigaas qaa'ilan isagoo dhahaya wallaahi baan ku dhaartay laa afcalu inaanan sidaa yeelaynin innaka adigu kaburta waa duqowday wa kabura caqluka caqligaagiina wuu gaboobay oo wuu duqoobay wallaahi baan ku dhaartay la tutiicunii amarkaygay qaadan hawaasin hawaasin marka inay kuwaan ree hawaasin ahayn saasaa laga garanayaa nasri isagoo hadee waa nasri nasr iyo jushum iyo sacd ibnu bakar iyo waxaas oo dhan waa hawaasintaasi soo hosgelayaan wallaahi baan ku dhaartay inaanad yeelaynin buuhi wallaahi la tuutiicanii hawaasin hawaasin way ateeci oo amarkayga ay qaadan aw la attaki'anna waxaan ku dangiigsan oon ku seexanayaa calaa haada sayfi sayftan sayftiisii intuu saa u dhigay yuu yidhi tan unbaan ku dul seexanayaa oo waan isdili micnihi la attaki'anna waxaan ku seexanayaa oon xooggayga oo dhan kula seexan calaa haada sayfi seeftan korkeeda xataa yakhruja min dahri ilaa uu ka baxo dhabarkayga oon saa ku dhinto wa kariha wuxuu nacay ninkaas maalig la yidhaahdo ibnu cawf an yakuuna inuu ahaado lidurayd odaygaas fiiha talada talada maanta dikrun wax magaca aw ra'yun ama wax talaa inuu midna ku yeesho ayuu dee nin seeflabood u ahaa reerkiisiina wuu baabi'iyey fa qaalu waxay dhaheen atacnaaka amarkaaga waan qaadanay fa qaala durayd wuxuu yidhi haadaa kani yowmun maalin weeye oo lam ashhudhu lam ashhadhu anigu aanan goobjoog ahayn maalin aana jirin weeye laakiin nasiib daradaydii walam yafitnii imana dhaafin oo maalin dhaaftay maaha maalin aan joogin laakiin xaqiiqa ahaan uma joogin wuu calaacalay wuxuu yidhi markaas wuxuu yidhi durayd baa calaacalaya yaa laytanii alla tallaae fiiha maanta arrintan dhexdeeda jadacun mid xoog badan ahaadee oo maanta uun ilka jabsaday waxaa lagu shabahayaa geela oo kale maalintuu ilka jabshado uu ama shanjirka yahay oo markuu ugu xooga badan yahay ukhibu fiiha wa adacu aniga oo qaalin afar jir ah ama shan jira ah oo marna afar qaadlaysa marna baardhaqaajisa waa labada socod ee geelu markuu geelu aada u urdayo labadaasuu mid yeelaa marka hore uu socodka bilaabi uu durdurin baa la yidhaahdaa si wax yaaraha ciyaaraya oo kale wey uu durdurin waa ciyaar orad dhab ama ah geel markaas laakiin geelu markuu si fiican u ordayo ama wuu afarqaadleeyaa ama wuu baardhaqaajiyaa markuu baardhaqaajinayo wuxuu qaadayaa kolba laba lugood oo isku dhinaca lugta hore iyo lugta dambe markuu markuu ugu orodka badan yahay saasoo kale maan ahaaduu yidhi maanta cawf ibn- cawf ibnu maalig tolkay ma baabi'iyeene aquudu aniga oo hogaaminaya wadfaa azamci shaash dheere shaash dheere waa faras faras guudkiisa shaashkiisu uu aada u dheeryahaa la yidhaahda wadfaa zamci fardaha dadka yaqaan baa waxaa yaqaan aniga de fardooley ma ihi mana aqaanin wadfaa alzamci ka annahaa shaatun iyadoo ad moodo buu yihi neef adhiya marka waa geenyo geenyo sadcun oo meel dhexaada sadcun oo meel dhexaad aan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn wey sadcun meel dhexaada bayna shay-un bayna shay-ayn waa lii maansaa ahaada buuli marka miyuu ahaanaya de waa arrin tagtay buu calaacalaya oo keliyata marka sidaasaa ninkii cawf ibnu maalig ahaa yuu tolkiis ku halaagay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam